alxamdulilah horta amaraa dhacay qadar rabbiyaa dhacday gabar walaashay iyo walaalkey ilaahay isku sawday oo ahaa wiili gabar isqabo alxamdulilah shuur bilcaalamiin hadda siday ku dhaceen haddaan kuu sheego kolley laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen lama sheegi karo qof ogaan kartana dhexdooda ku jirta ma lahan un meeshi waxaa imaatay un midi gabadha laba midiyooda ku taalo two centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinaca kaleeto midigto iyadana wax yar ilaa two centimeter laakiin gudaha xoogaa ilaa three centimeter usii gaarayso alxamdulilah taas marka midigta uga dhacdaa dhimashada keenta oo halbooley geystay wax kale oo midi iyo dhaawac kaloo gabadha ku dhaca malahan amarka ilaahaana ku yimid annagana amarka ilaah iyo qadarkada aaminsannahay xoogaa wax yaroo isqabadaha waxaa ka dhex dhacay laba gabadh kaloo iyadana kasansayda oo jamaalo la dhahaayo wiilka la dhalatay fiidnimadii maray ten o'clock camal ahayd hal mar ay isqabteen isku qayqayliyeen aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyey gabadha walaashiisuu banaanku soo eriyey asigii xaaskiisana dibay guriga ugu noqdeen kadib wax ka dhex dhacan ma sheegi karo afartan daqiiq kadibna gabadha marka qadartaaba ku imaadsabo twaalif o'clock gabadha mayday ahayd boliisaan u imaaday ten thirty oo marka dagaalka wuxuu ku imaaday labada gabdhood boliiska iyadaaba la hadashay marxuumadda allahu naxariiste oo dhahday wax dhiba ma jira meeshaan aniga gabar walaashay dagaalna wayna tagtay oo misma husband anagana gurigeenaan gelinaa koolkii labaad oo dadka dariska ay maqleen qaylada intay maqleen ay u waceen forty minute kasoo wareegtay marxuumaddana amarkiiya ku yimid saasay ku dhiman khilaaf ah oo ka dhexeeya labadaas ilaahay unbaa ogaan kara anaga ma ogeyn ayagoo nabad qabo oo gabadhaas laba gabdhood oo kaliweel oo yaryar oo iyagana adeerkay dhalaalo joogay way kasoo tageen dad un gurigooda galay ahaayeen xataa ma gudaha maba sii gelinba gabadha meydka jikadu ka dhex dhacay irida koob marka laga galo gurigooda jikadaa la galaa jikaday isku qabsadeen amarku ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo half an hour aaba kasoo wareegtay taymka oo gabadhihii kala tageen iyo taymka gabadhoo dhimatay